waddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe kasoo cusbaanaaday askar ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyaad hubaysan oo dhac u geysanaya gaadiidka iyo dadka isticmaala waddooyinka dhaca ugu daran ayaa waxa uu ka socdaa inta udhexaysa degmooyinka mahadaay jowhar iyo inta udhexaysa mahadaay iyo ceelbaraf mid ka mid ah dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka waramaya dhibaatada ka jirta deegaanadaas waxaa kasoo cusboonaaday maleeshiyaad qurcad ah maalmahan dambe waxay bilaabeen dhac ma garat yani ceelbaraf iyo caadey iyo aagaas biyo cadde iyo mirtaq wey maaragt isku socodka gaadiidka dadweynaha waxawaaye maalmahan yani baarooyin xaddaaf ahaa lasoo dhigtay waddooyinka ma garat marka niyadu dhibaato ooglaha ka socoto oo yani maleeshiyaadka ay geysanayaano oo gaadiidka macnaha wadagal loo sameynaayo dhac baahsan loo geysanaayo masbar control oo la ogyahay yani in gaadiidka baad laga qaado mararka qaar la rasaaseeyo dhac la geysto kufs la geysto yani waxyaalahaas waxay ka noqdeen maalmahan dambe si caadiya ma garat wallaahi mahadaay ceelbaraf inta udhexayso yani mahadaay iyo johar inta udhexayso oo kale yani waxawaayo niman is oginayhiin akhiyaasa karaa macnaha loo maleynaa oo yani maxaa dhaha mootooyin fecom ku socdo waddooyinka soo galo yani gaadiidkaas dhac bahsan u geysta ma garat goobaha ay maamulaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalk ayaa waxaa joogto ka ah isbaarooyinka kufsiga dilalka iyo boobka loo geysanayo shacabka ku nool halkaasi iyadoo dhanka kale gobolada iyo degmooyinka ay maamusho xarakada shabaab almujaahidiin dadka ku nool ay ku maraan amni iyo xasilooni